wasiirka ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxay gaareen deegaanka raaskambooni waxayna booqdeen isbitaalka guud ee deegaankaasi waxayna u kurgaleen xaaladaha uu ku sugan yahay isbitaalka iyo adeegyada u baahan yahay in laga caawiyo isbitaalka maamulka isbitaalka deegaanka raaskambooni yuusuf axmed maxamed ayaa wax uu ka warbixiyey adeegyada uu bixiyo isbitaalka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga caawiyo isbitaalka saa arkaysiin baa dhisma baa ku socotaa qayb baa dhisma ku socotaa qaybtan kalena waa qaybta hadda ku howlgalna aad iyo aad waxaan usoo dhaweynaya uga mahad celinaya wasiiradii xildhibaanada soo booqday way mahadsan yihiin booqashadooda iyo ayna soo booqdeen kormeerkooda kormeerka way ku mahadsan yihiin isbitaalka saa arkaysiinba wuxuu qabtaa howlo badan bulshada howlihii aan u hayna horta dhammaan waa adeegii u wada socdaa oo aan u haynaa isbitaalka wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo department fara badan iskugu jira consultation e b i nutrition a n c delivery bostonetal ayadana maamada markay dhasho oo deliveryga ay ka soo baxday ayadana adeegeedii meeshii loogu sii dhammaystiro oo looga sii wada isbitaalka horta adeegaada fara badan buu qabtaa waxaan kaloo leenahay waxaan leenahay referral oo ayadana bulshada meeshan tagan saa ogsantii waa bulsho yaroo iska tabaalaysan oo dan yar iska wada eh wixii annaga marka aan xallin weyna yaa waxaan u dirnaa kismaayo general hospital iyadoo looga faa'iideynaya kharashaadka iyo waxyaalahaas guddi laga bixinaya iska kaashanayeen media iyo v c i ugu dambeyn wasiirka ganacsiga warshadaha dowlad goboleedka jubbaland ibraahim xasan cabdi ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladaha uu ku sugan yahay isbitaalka deegaanka raaskambooni isbitaal weyn oo qaybo badan ay ka shaqeeyaan laakiin u baahan runtii dayactir dayactir gud u baahan yahay isbitaalka iyo dhismahan ujeedaan derbigan oo jiingada lagu wareejiyey in loo bedelo derbi in hadda waaba shaqeeyeen inta shaqada ahayn in shaqo kale loogu sii daro wixii baahi yareer ay jiraan ay jirto in lagu sii daro wasaaradda caafimaadka inay ku dadaalaan sababta binaadamka dhammaantood haddaad fiirisid xiliyadaan ku jirno waa wada jiroole socdo waay marka waxay u baahan in loo dadaalo wixii ay u baahan isla marka degdeg loo keeno inkastoo hadda ay wax walba haystaan laakiin waxay u baahan tahay in gacanta lagu hayo muhiimadda ugu weyn in aqoontoodana kor loo qaado dayactin lagu soo lagu sameeyo isbitaalka oon ku faraxsanahay maamul maamulka jooga iyo dhakhaatiirta qaarkooda jooga oo ugu imaan iyaga shaqadooda maalmeedka ku jiraan waxaan ugu mahad celinaynaa aada iyo aad ugu mahad marka waxaan ku boorinayaa wasaaradda caafimaadka shaqada ay ka qabatay inay sii labalaabaan wixii baahi yareeraha jirtana ugu dhamaystiraan gaar ahaan dayactirka guud ee